الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى باب التؤادة في الأمور أداكني باب التؤادة وكادسنيها يدقدق لأنت في الأمور أموره دي الروح لبا إيماني أموره سي تؤاددي كادسنيها لأنت ولبا إيماني يبلوحي كبيمي يتا اسكبورن تيسا لا اسكبورن أيو باب كدي يهيم kolley casharkii markii aynu dee subaxdii arbacaad dhammaadkiisiina waataan sheegnay laba baab uu isku xigay oo iyaguna cunwaankan leh inay inoo horeeyeen oo baab iyada kolley qiso aada u muhim ahayd oo ay kuba sugnayd in cilmi u rixleeyay oo dee sheekhiisii markii uu kaba tegayay uu dardaarmay oo yihi itaqi llaah wasbir walaa tastacjil qisadaas baynu baab ku soo maray baabka kalena axaadiid ku tacalluqsan qolooyinkii reer cabdulqays wafdigoodii markay yimaadeen iyo inuu rasuulkii ilaahay ku yidhi ashaju cabdilqays waxaa kugu sugan laba khaslo oo ilaahay jeceliyo dee mid ahaan alxilmu waalanaat anaatna waa to-adadiibe bal taas labadaa baab baynu hor iminkana waa kan baab inoo soo celiyey xadiid aynaan hore u soo marin ama iyo athar aynaan hore u soo marin uu inooguba keenayo walow cunwaanku iyo tarjamadu dee taa aynu soo marray ay tahay labadaasi way isku xigeen be baa wuxuu uhi sheekhu raximah llahu tacaala xadaanaa bishr bnu muxamadi qaala akhbaranaa cabdullaahi qaala akhbaranaa sacd bnu saciidin alansaariyu can الzuhriyi can rajuli min bariyin qaala anahu qaala ataytu rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam maca abi bal xagga sanadka kolley dee cabdullaahigu waa imaamkii cabdullaahi bnu lmubaarak weeye sacd ibnu saciidkan sanadka inoogu suganna waa ninkii imaamka ahaa ee caalimka yaxya bnu saciid alansaari walaalkii weeye oo xaafidka iyo caalimka qaadigana ahaa yaxya bnu saciid alansaari ee taabiciga ahaa ma taabiciintii yaryarayd bay ninkan wada dhasheen kolley nin kaleo isaguna ruwaadda ka mid oo cabdurabbi ibnu saciid la yidhaahayo walaalayiinna waa jira dee ninkanna bal waa nin saduuq ah laakiin xifdigiisu dee walaalkii iyo taas wax ku dhow toona maaho xagga xifdi xumo ayay culimmadu kuba sheegeen saa daraaddeed bay barhkood riwaayaadkiisa khaasatan haddaanay dee wax xogeeyaa jirinba ay uba daciifiyeen ama u daciifiyaan bukhaari adabkiisan waa kan ku sugan kolley saxiixana tacliiqaad waa ku leeyo tacliiq waa kaga wariyaa kitaabka muslimna waa ku sugan yahay asxaabu sunan alarbacna dhammaan way ka wada wariyaan bal in waxaana jirta inuu albani oo kale raximah llahu tacaala daciif ladab lmufrad ugu soo arooriyo kolley isaga daraaddii ayuu jaanibkaa kale uguba soo arooriyaa ama rajulkan minberi waa reerkiisiya laakiin waa shaksi mubhama qolooyinkii kitaabka mudbaceeye barhkoodna cilada xadiidkay kan ka dhigeen tani laakiin cillo ma noqonayso oo waa saxaabi waa kan le rasuulka ilaahay baan u imin asxaabta rasuulka ilaahayna iyadoo haddii dee aan cayntooda laba garanahayn ama jahaalada laga jaahil yahay oo la ibhaamiyo sidan oo kale aan xaalkooda laga jaahiliyo xadiidka darar uma keento dee ilaahay baa subxaanahu wa tacaala wada tacdiiliyey cudur weeye dhammaantood marka inay dadkan kale ibhaamkoodu dhib ku keeniyo xadiidka kol haddaan ruuxii la garanayna cadaaladiisiina lama garanayo weeye ruuxa marka la gartaa la garan karaa inay cadaala u sugnaataiyo inaanay u sugnaan saxaabadu laakiin dee jaanibkaas cadaala u wada sugnaato marka cillo xadiidka kuma noqonayo ninkan reerkaa reer beri kaba dhashay kolley markay reerkan cid u nisbaynayaan nisbadu waxay ku timaadaa albalawiyu taasay nisbadu u timaadaa albalawiyu oo qolooyinkan nisbada le saxaabo iyo keyrkood bali waa reerkan waa reer carbeedna waa qole waa qabiila un weeye kolley macruuf ahay weliba ansaar kolley barhkooda iyagoo dee saxaabadiiyo oo ansaar ayay reerkan ahaayeen aan iyagu awsiya khasraj ahayn dee xilfi bay lelahaayeenoo reer madiina ay ahayn qolooyinkaas saxaabada ah ee ansaareed ee haddana dee nisbadan leh qaala wuxuu yihi markaa ninkaa reer beli ataytu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay baan u imi maca abi aabbahay maci uu yarya isagu aabbihii buu la socday anigoo aabbahay la socdaan rasuulka ilaahay u imi fanaaja wuxuu la faqay rasuulkii ilaahay abi aabbahay duuni aniga duunkay macnaa hoos ahaan buu isagii ula hadlay wax adigu aanu maqlahay inuu hadalaa rasuulka ilaahay kuba yidhi isagii aabbihii naajahu min almunaajaati qaala wuxuu yihi ninkii faqultu liabi aabbahay baa waxaan ku idhi maa qaala laka muxuu kugu yidhi rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh oo hadalkan iyo arrinkan uu kuu sheegaye ama uu ku faraye ee uu ku gaagaabsaday uu kula munaajooday muxuu ahaa qaala wuxuu yidhi aabihii baa odhanaya rasuulka ilaahay baa yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh qaala idaa aradta amran haddaad arrin doontid fa calayka bito-ada iska daa cajalo sabir deganaan iyo kaadsinya umuuraha agii ku gudo oo waxaa korkaaga ah bal degdeg la-aan iyo kaadsinyo iyo baltaas xataa yuriyaka allahu ilaa ilaahay kutusayo oo minhu min alamri amarka xaggii almakhraja waa arrin dee haddaad doon dee adagba aada doonayso ood iyo xaajo aad sideeda aad gudatid ha degdegin weeye si degan oo kaadsinya sabir ku sugan yahay iyo dee waxa weeyaan cajala la-aan umuurtaadii u gudo arrintaadii aada ku jirtayna u maareeyo dee markaa u maamulo xataa yuriyaka allahu ilaa ilaahay kutusayo minhu min alamri aladii kunta tuxaawiluh almakraja ee makrajkiisii halkii aad ugaba bixi lahayd aw xataa yajcala allahu laka makrajan arrinkan markii hore dee adigu kuba cuslaa ee aada saa deganee to-adadu ku sugantahay aada u maamulataeed ugu ula timi ilaa ilaahay kaa tusayo makrajkii iyo halkii waxaan aad ugaba bixi lahayd iyo wejigiisii uu kuu furayo dariiqiisii aad ku gaarhi lahayd aad ku xasishan lahayd ilaahay kuu sahlayo kuu furayo ha degdegin buu leeyahay si degan umuurahaaga u xalliso bale waa macno daahira weeye iyadaynu dee horena waxyaalo kuba tacalluqsan uba soo maray وعن الحسن بن عمرو الفقيمي عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية قال wowdani waa dee tii caadifad ahayd sanadkuna isnaadkeenii horeu ku cadfan yahay isnaadkiisii horena wuxuu xadaanaa bishr bnu muxamedi qaala akhbaranaa cabdullaahi taas buu ah cabdullaahigii iyo cabdullahi bn mubaarak iyo bishr waan wadanaynaa sanadka intiisii kalean ka tegaynaa marka arrinku wuxuu noqonayaa dee uu bukhaari ka warinaya xadiidkii can bishr bni muxamedin can cabdillaahi can ilxasan bni camrin alfuqaymiyi can mundirin oo markaa can ilxasan wa can ilxasan isnaadkeennii hore ayuu xadiidka ku warinayaa khaasatan labadii dee dabaqe hore waa labada dabaqe hore waa bishr iyo cabdullaahi ayaa halkana inoola socda marka cabdullahi bni mubaaraq baa xasan ibni camrin alfuqaymi kaba warinaya xasan ibni camrin alfuqaymina waa nin reer kuufa ah oo hiqo ah dadkii idqaanka iyo badnaana ah kolley bukhaari iyo saxiix ha noqoto kitaabkeenan haba noqoto bukhaari waxbuu kaba wariya abu daud iyo nasaa-iyo ibnu maajahna waxbay kaba wariyaan waana bal markaa kolley dadkii atbaacu taabiciinta ugu waaweynaa qoladan saadisa ama kuwa lixaad uu kaba dhigo xaafid ibnu xajar ha kaba mid ahaadee ee saqaara taabiciin la mucaasarootay sheekhiisan mundirna mundir ibnu yaclo ayaa la yidhaha isaguna waa nin hiqo isla dabaqayin waa min baabi riwaayat alaqraan bay noqon waa nin hiqo isla dabaqayin oo lagu kalsoonyo mundir ibnu yacla la yidhaah kunyadiisana abyaclan baaba la yidhaah de athawrina waa reer ee nisbadani ama moxamed ibn alxanafiya dee horeynu u soo marayo waa xanafiyadani waa hooyadii aabihii waa amiiru lmu'miniin caliy bnu abi aalib weeye san horeba usoo ogaanay xanafiyadanna waa halkii agga maba dheereenba magacyadii iyo waa tii aynu soo marnayno rasuulka ilaahay xadiid baynu soo aragnay ku yidhi haddii adiga dabada aynan ii dhasho magacaagana ma u bixiyaa kunyadaadana ma u kunyoodaayo ruqso saasa looba ruqseeyey waayo maxamed waa taabiciyo hooyadiiba waa sabigii reer bani xaniife waa reerkii reer bani xaniife la odhanayo muslimat lkadaab iyo reerkoodii ahaa lala dagaalamay riddadii iyo inay raaceen dee musaylimaha beenaale ahaa taa lagulaba dagaalamay rasuulka ilaahay dabadiis salawaat ullaahi wasalaamu calayh reerkaasay kaba soo jeeday sabigoodiina qaala haddaba maxamed baa yidhi waa ahar maqduuc weeye waayo markuu aharku saxaabiga ku taagan yahayna mowquuf bay ka cabiraan ama mowquuf baa la yidhaha hadduu taabici ku taagan yahayna imika waxa weeyaan waa taabici iyo saxaabi maahe maqduuc baa la odhanayaa dee kutubulmusalax saynu kuwa naqaano marka maxamed baa wuxuu ihi laysa bixakiimin nin xikmale ma aha waa nin xakiima oo xikmale ma aha man shaksi laa yucaashiru aan kula dhaqmayn bilmacruufi si fiican oo debacsan oo dee sahlan markaas ama man shaksi laa yajidu aanu helahayn min mucaasharatihi buddan waa meel uu uga baxo iyo si uga maarmo min mucaasharatihi la dhaqankiisa iyo la joogitaankiisa iyo la suxbadiisa xataa yajcala allahu lahu ilaa ilaahay u yeelayo farajan aw makhrajan waa macnaa dee dhibtaa haysatee ruuxan kaba haysata wax uu kaba faydayo ama meel uga baxo oo mucaasharadiisa mauu kaga maarmay ilaa uu helayo macnaa waa xikmad muxuu leeyahay moxamed ibnu xanafiya raximah llahu tacaala macnaa xikmaddu waxa ay tahay garashada fiicani ay tahay to-adada iyo kaadsiiyuuye cid haddii aad dee wuxuun ay ku kulantaan oo aad u baahantood ku qasbantahay mucaasharadiisa bal kuma munaasibin adiga mucaasharadiisan ma jeclid laakiin dee imika waa waxa aad ku qasban tahay oo waxaad kaga maarantood kaga baxsata mucaasharadiisa ma haysatid waxaa soo gelaya xataa dee dumarkii waa soo gelayaan zawjadii ka soo qaad bal asalkii iyo dee waalidkii iyo waxyaalo haddii uu mucaamaladiisii ay adag tahay in dadkii mas-uulkii ciddii dee bal matalan ama meeshan uu ka shaqaynaya ama ciddii madaxdaba uguba ahayd jaarkii baa soo geli aduu bal waxyaalahaas kollay waxyaalaha uu yidhaaho saaxibu matalan fayd lqadiir ama munaawina min zawjatin wa amatin wa aslin wa farcin wa khaadimin wa sadiiqin wa rafiiqin wa jaarin wa ajiir adugu bal waxa weeyaan ciddan haddii uu dee kollay meeshii uu u baahan yahay inuu mucaasharadiisa wuxuu kaga dee aanu kollay si uu kaga baxo oo mucaasharadan kaga kaaftoomona markaa aanu haysan oo uu ku qasbanya inuu ruuxan la mucaasharoodo dee xikmaddii caqligu wuxuu keenayaa si degan oon canfi kuba sugnayn aanu waxa weeyaan mde aanay kuba sugnayn dee waxa la qoonsado ama dhib keeno shiddadanu hadduu doono ruuxan kaba tirsan iyo kusii siyaadiya inaanu kula dhaqmin si macruufa ruuxaha kula dhaqmo ilaa inta uu makhraj ilaahay uba yeelayo laakiin iyadoo arrintan ciddan mucaasharadeeda bal ka soo qaado waa wadiifadiisiyo ciddii mas-uulkiya ka ahayd iyo ciddii xilkanba haysay arrintan ugaba sarraysay bal xidhiidhka aanu fiicnayn oo kale hadduu isaga isidhaaho dee cadho iyo si kale iyo dhib kale kulamin waxa weeyaan mucaamalood oo kale ama jaarkii ama dadkan kale aan tirinay ee waxa weeyaan dhibtii unbaa meeshiina kama bixi karayo oo waa ku qasban yahay mucaasharadooda marka isagii unbaa dhib siyaadsanaya weeye bal markaa nin xikmad le maaha nin xakiima maaha ninkaan macruuf kula dhaqmahayn iyo sidee waxaa sabir iyo dulqaad iyo bal debacsanaan aan kula dhaqmahayn ciddii kollay uu kuba qasban yahay mucaasharadooda ee xikmadda waxa ay tahay cidda aad kollay ku qasbantahay mucaasharadooda inaad si ludfi ku sugan yahay ama waxay mudaaraad kaba cabiraan in mudahanamahay mudaaraad ay kaba cabiraan iyo taas uu kula dhaqmo taas bay xikmadda iyo caqliga iyo garashada fiicani ay tahay ama wixii taa ka duwan dee waxa weeyaan waa meeshii fajwun baa sii kordhaysa kala fogaan baa sii kordhaysa isagiina culaysun baa fuulaya uu ka maarmi lahaa hadduu dariiq kale uu ruuxan kulaba dhaqmo aan kuba yimaadeen taas weeye waa hadal xikmale weeye baabu man hadda zuqaaqan aw dariiqan baabu fadli man bal wuxuu baabaysan yahay fadligii man shaksigii haddaa adigu tashdiidka halkani dee xadiidkana way nooguba soo socotaayo waa iska malaa takhiir iyo taase macnaa hadaa un weeye hanuuniyey oo asalku waa hulaatigii aan dee takfiifka ama shadada aan lahayn cid dariiq ku hanuuniyey aw dariiqan suqaaq waa dariiqa yaraa waa isla macnoun oo macnaa waxa weeyaanun ruux baa meel buu joogaayo halkii uu ku socday iyo meeshii ruux garanaya ma aha ruux baa markaa ama gacantii qabtay ama tilmaamay oo toosiyo dariiqii uu mari lahaayo halkii uu kufa socday gaadhsiin lahaa buu ku toosiyey fadli bay leedahay waa icaanayo kaalmayn balkaasi fadliga uu leeyahay ayuu baabkiisi yahay xadaثna mحamed بن سلام qاaل xadaثna فzاriy qاaل xadaثna qناan بن cabdاللaahi عan cabdالرحمن بن cawزaجة عan الbarاء بن cاaزib عan النabiي slى الlه عليه وsلم qاaل أنh qاal cabdالرحمن بن cawزajo nin iqoo taabiciye iyo qناan بn cabdالlaahi bal mثalا taas isna maalin dhoweyd baynu soo haynay qanaankan waa magac iskaba keliya de adugu qanaankaan soo haynay qaafkuna waa fadxisan yahay aniga kitaabkayga qinaan dhigtay ee waa qanaan weeye bal waxaa laakiin sanadka ku sugan shaksigan iyo raawigan aanu sheekhu magaciisii inooma soo dhigane nisbadii unbuu ku kaaftoomay muxuu yihi maxamed ibnu salaamu sheekhiisa isagoo ka soo naqlinaya xadaana alfazaariyu waa reer fazaarana waa reer dee aada u mashhuur ahaa kolley hadday noqoto in ahdigii rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh iyo ama waqtiyadii dee jihaadadii iyo waa dadkii kolkol iyaguna dhibta badnaaye markii hore aan hore u islaamin bal awqaadda qaarkeed dadkoodu ay kolkol madiina iyo kuba soo duulay bari qaarkoodna geel kaba dulqaaday madiine korkeeda liqaaxdii rasuulkii ilaahay iyo waa reer markaa fasaare la odhanayay waa cuyeyntu bnu xusin reerkii u madaxaaye qadafaan kaba mid ahaa kaas bay nisbadu horta tahay ka xagga ruwaadana laba nin baa nisbadan u yimaada mid waa imaamkii musanifkana ahaa caabidka iyo hiqada iyo adugu itqaanka badnaa abu isxaaq alfazaari magaciisa ibraahim ibnu moxamed baa la yidhaha waana aada u qiimo badnaa kolley qiimihiisa waxaa tilmaamaya qiso uu soo naqliyo suyuudi oo kale taariikh alkhulafaa uu kuba soo naqliyo kolley waa tarjamada haarun alrashiid oo kale hinn maalin dee aabbihii mahdi ayaa wuxuu bilaabay niman dee aan islaam ahayn oo arrintoodu ahayd islaam fasaha adin afkana kaba sheeganayo nimankii zanaadiqada ahayd ayaa aabbihii mahdi bilaabay inuu tatabuco nimankaa la dabagalo wixii la helo waa la dilayey oo dee waa dhibtoodii iyo fasaadkooda waa niman gaala oo diintiina doonaya inay fasahaadiyaan ba zanaadiqadii aimada qaarkoodna ay kuba tegeen dee xaaladooda hadday saatay xataa toobadoodaba inaan la yeelin oo kale iyo bal markaa ayuu bilaabay inuu dadkaa tatabuco dabagalo wixii la helo dee waxa weeyaan wax laga qabto aabihii markuu dhintayna dee walaalkii haadina kuma buu raagin muuse haarun baa halkii bilaaba iyo shaqadii buu wadayey hawshii nin baa lasoo joojiyey lasoo qabto arrintaas ahayd markii loo soo joojiyey waa la salbinaya waa la dilayahay ayaa wuxuu ku yidhi bal aniga haddaad idisho hasuusiyo dee taariikhda kusoo naqliyo seed ka yeeli intaasoo kunoo xadiion dadka ku sii dhex daayey oo mawaadicda dadkii waxyaalaha din fasahaadin oo uxalilu fiiha alxaraama wauxarimu fiiha alxalaal aan wixii xaraamtaana xalaal kaga dhigayo wixii markaasoo indee xalaashaana aan kuba xarimayo haarun baa muxuu yihi raximah llahu tacaala ayna anta ya caduw allahi min abi isxaaq alfazaariyi wacabdillahi bn mubaarak xaggeed ku ilowday cadowgii ilaahay oo abu isxaaq alfazaari iyo cabdullahi bn mubaarak raggaasaa u joogo rasuulka ilahay xadiidkiisii xaraf xaraf ka soo saaray macnaa rag aanay ka qarsoomin baa maanta jooga labadoodu magacaabo iyagaa yanqulaaniha min xadiidi rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam xarfan xarfan waa la dilayna bal waxaan leeya de waa maqaamku joogaan leeya abu isxaaq alfasaari kolley nin mujaahidana waa hadiyo goormisiisa meel oo xuduudda kole waa bilaadan turkiga imaka xuduuddii muslimiinta iyaga reer ruom laba hayay had iyo goor halkaasuu joogi jiray oo dee dadka qaarkood lagu tegi jirayna isaguna waa dee riboodna waa u joogaa bal cilmi faafinna waa uba joogay oo imaamkii fudayl baaba lahaa ibnu ciyaad kolkol baan u xiisoodaa misise inaan tago jihaad iguma jiro aada soo jihaadeed ama halkaa ribaad iguma jeedide ee waay waa si aan ula kulmo abu isxaaq markaasi waa nin ninka labaadna marwan ibnu mucaawiya la yidhaah waa laba nin oo ilmaadeera isla dabaqa ah marwan ibnu mucaawiya waa nin xaafid oo iqa isaguna waa nin xaafid oo iqa ah halka ninkan kalena dee nin imaamo xaafido musanifna yahay bal kitaab siira ayuu lahaayo shaaficiya uu aada u ammaanaybe bal waxa weeye waa labadaa ninoo waxa weeyaan midna waa ibraahim ibnu muxamedna midna waa marwan ibnu mucaawiya labadoodba waxaa weeya ibn اlxarith ibn asma waxa abtirsinta ay ku galaan nin cuyaynatu bnu xusni ay walaalahaayeen oo khaarijatu bnu xusni la odhanayo saxaabiya isna dee saa cuyaynaba waa ka islaamay markaas walow islaamkiisu dee uu madkuul ahaa ee waktigii dambena dadkii ridoobay ahaa bal ninkaasay abtirsinta kuba galaano horta waa labadaa nin labadoodii maka halkan nooguma sugne laakiin dee markan u laabano maxamediyuu kaba wariyaa iyo qanaaniya kaba wariya ninka halkan loo jeedaa imaamka maaha abu isxaaq ee waa marwan ibnu mucaawiye weeye isaga a ninka qanaan ka warinaya ama halkan waana isla dabaqo waa laba siqoo wada xaafid dee xufaad ah waana laba noo cilmaadeer ah labadoodaa bay walaalayiin laakiin xadiidka ka warinaya marwan weeye marwan ibnu mucaawiye wuxuu yihi haddaba bara ibnu caasib can nabiyi salى اllahu alayh wasalam qaal anahu qaal man manaxa ruuxa cid siiyo maniixatan waa neef laysmaal siiyo oo wuxuu maal siiyey neef buu cid kale say u maalaan de xoolihii laysmaal siin jiray raqabadii lama siin ruuxii lahaa unbaale laakiin isagu intaa u irmaanyu kuba intifaacaya maniixo waa macnahaas baa la yidhi oo neefkan irmania ama geel ha noqoto ama ari haba noqoto ama lo laysmaal siiyo maniixo waa la yidha kolkol maniixadu cadiyada guud ahaanna waa la yidha waa wax laysa siiyo maniixadu dee min almanx manaxa uu siiyey weeyaan aw hadda ama se hanuuniyo cid ku hanuuniyo zuqaaqan ariiq aw qaala ariiqan oo kii tarjamada baan kusoo aragno shaki weeye ayuu kuba hanuuniyey kolley tirmidi oo kaleo xadiidka wariyey waxa ay iyada ahayd takfiif oo hadaa bay ahaydba waxaana in laba socotay kitaabka tirmidi yacni bihidaayat ariiq wuxuu uga jeedaa waa ruuxii wahuwa irshaadu sabiil weeye ruuxii waddadii uu doonaya ama meeshii ciwaabu ku weydiiyo waddadii lagu toosiyo lagu hanuuniyo kaana lahu waxaa u sugnaan cidlu cidlu citaaqi nasamatin naf xoraynteed wax la mida u dhigma oo ajriya macnaa fadli weyn weeye waa ruux neef la maal siiyo aan isagii wax u irmaanayn si ugu intifaaco hadhowna hadda isagii maba qaadanaya waa iska soo celinaya dee laakiin maalin kasta neefkan uu maalayo maalin kasta waa sadaqo jaariya oo ruuxii u soconaysa sadaqo u socota weeye wax maalin caano la siiyey maahay maalin kasta ama subax iyo galab markii la lisaba ajriga waa u socdaa bal rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh afartan khaslo oo dee janno lagu gelayo ninkii ilaahay daraaddii laba yimi ayaa wuxuu kaba dhigay aclaaha maniixat lcanzisa xadiidkii saxiixa iyadoo ta ugu sarraysa ay tahayba oo dee ruuxii bal matalan ta waaba hadda tii ugu sarraysa waxyaalihii kale xadiidka kumay tirsanayn neef ri oo laysmaal siiyo dee waa ilaah baa subxaana watacaala ruuxa janno ku gelinaya taas baaba xadiid ah haddaba in waaye waa ajri mustamira ajri mustamira intaas waxa weeye de welibana waa ruux baahan baa la siiyey waxaa dhici karta ruux aan gaaja u haynoon u baahnayn in dee waxa weeya caanihii ama wax la siiyo kani ninka aan waxba u irmaanayn ee dee isaga caruurtiisi iyo isagii kuwa intifaacayaan baahidiisuna had iyo goor waa baahidaa jirta sadaqaduna markay waafaqdo xaajo way kasii ajri badnaanaysaa tii kale ee haddaba in taa weye aw hadda ama hanuuniyo zuqaaqan oo ruuxii waaba wax kooban dariiq buu ku tusay wuxuu leeyahay ajri addoon la xoreeye ajrigeed waa xadiid tirmidiya na uu soo saaray oo dee sanadkiisuna waa kaas inooba sugan xadaثna محamed qaal akhbarana cabdالlahi بn رajaaءi qaal akhbarana cikrmaة بn camaar can abi zumayri can malik bni marsadi can abihi can abi dari yarfachu qaala uma bacd dalika laa aclamh ila rafacahu bal maxamed baa halkan oon ahayn waa kay ka cabiraan muhmel bay yidhaahaan muhmel mubham maaha imaka can rajulin min beriyin markay taasoo kale tay mubham bay yidhaahaan xaggan dee musalaxa waa ruux la ibhaamiyey waa marka la yidhaha rajul imra'a ibnu fulan camu fulan waa taasoo kale in magaciisii lamaba sheegin kaa mubham bay yidhaahaan si uu dee saaxib albawquniya laa wa mubhamun ma fiihi raawi lam yusab oo waxa ay ku sugaya raawi aan la magacaabin amaa imaka tan maxamed dee imaka maxamed ibnu salaam waa tan aan soo hayno maxamedo kalena bukhaari waa ka wariya oo waxa weeya bukhaari maxamed ibnu yaxya duhri iyo maxamed ibnu salaamkan iyo waxyaalo markaa nooc caynkaneen la sheegin wixii isaga dad la magaca ka soocaya eeg dad ay isku magaciin ka soocayana muhmal bay yidhaahda waa la ihmaaliyey oo ujeeddadu wixii ka sooci lahaa ciddii kale isku magac ahaayeen lama sheegin oo kolley dee bal waxyaalaha see lagu garan karaa ruuxu hadduusan oo kale muhmal u yimaado ee waaba taasoo kol ama talaamiiddiisaa la eegaa ama sheekhadiisaa la eegaayo ee waxa weeyaan waa cidda isagu ka warinaya ama cidda kaba warinaysa ayaa si lafkii xaafid ibnu xajar kaba cabiray yatabayanu lmuhmalu muhmalku uu kuba caddaada iminka halkan markaa waa muhmal kabuu yahay falay shaarixu waa saaxibu fadlilahi samad waxaa buu leeyahay wax lacalahu lmusanifba waayo marar baynu hore saa usoo aragnay kol baynu weliba dhowr xadiioo istaba xigto moxamed moxamed oo ay dee bal maalan aan kaba dhigaynin un bukhaari soo mare waxaa laga yaabaaba inuu musanif kaba yahay oo dee raawigiisiibaa markaa leh cabdillahi bnu rajana waa alqudani oo waa nin sheekhadii bukhaari kaba mid oo la garanayo waayo nin kaleo cabdirahi bn raja ilmaki oo dee isaga muslim iyo kuba sugan dabaq sheekh bukhaarina aanu soo gaadhin waa jira lakin kani waa sheekhiisii wax kaba warin jiray bal taasi waa muxtamil inuu xadathana moxamedun ay bukhaari tahay sababto cabdullahi bnu raja waa sheekhiyadiisii buu kaba mid yahay waa sida la-aan wax kaga warinayay waa tay bal adigu dhow bay leeyihin waxaa kaloo suurtagala moxamedkani moxamed ibnu salaamkii imakaan kaba soo baxnay ee sanadkii hore inoogaba sugnaa inuu yahay ishkaalna ma laha oo way dhacdaa kitaabkaba way kuba sugan tahay saxiixana way kuba sugan tahay nin sheekhadii kaba mid ah inuu alqaada qaarkeed waasida kaga wariyo axaadiid dhaaftay oonu isaga ka maqal inuu waasida kaga wariyo inuu kaba wariyo bal taasna haysta uu markaa moxamed ibnu salaam yahay ama nin kaleo moxamed ibnu yaxya duhli la idhaah oo kale waa nin sheekhadiisii kaba mid ahaa bukhaarina magaciisa qaaliban dee isagoo si uu isugu xigay ma sheegin horta dee saxiixa may dhicin ee kol ama ina khaalid ha ka cabiro ama waxyaalo ayuu sidiisa uma dhameeyo dee waxaana iska jirtay kole umuuro ninkii uu sababtii ugaba tegey ama naysabuur looga saaray imaamka ama ugaba tegay waana sheekhiisii laakiin mu ihmaalin halka muslim fara u ka qaaday waayo muslimna maalintaa waa raacay uu yihi ninka maxamed majliskiisa taga ama bukhaariyaanu majliska iyaga iman isagaa kacaysna laakiin isagu markii dambe farahuu kawada qaaday oo dee labadooda midna kitaabkiisa kuma sugna duhlina kumuu sugnay waana imaam ahaa weeyaan waa ninkaa maqaamkaas naysabur oo dhan iyadoo la joogo hadday arrintu noqoto hebel yaa loo tegin aan lagu dhacahayn ee laga joogsanayey majliska fulan yaa la xaadiri dee heerkaasuu joogay waa yaxya adduhliya waa nin caalim ahaaye bal dee waa umuura un kolley waa bal maalan waa mixnaadkii sheekhana ay kaba mid ahayd bukhaari taasi dee naysabur bal inuu kaa yahayna waa suurtagal ayo bukhaari saxiixa dhowr meelood buu kaga wariya laakiin dee habku sameeya waa taa dhowr siyood buu u isticmaala magaciisa walow maxamed uu yidhaaho bal calى kuli xaali waa de cabdالlahi بn raja waa sheekhadiisiibu kaba mid yahay qaala wuxuu ikrimat بnu camaar abu zumayl waa walida oo isaga intan waan soo wada aragnay allahuma malik ibnu marsad waa nin taabiciya oo iqa ah oo kitaabkeenan adab iyo tirmidi iyo nasaa-i iyo ibnu maaja kuba sugan waa taabici dhexe aabihii marsad ibn cabdillaahi zimanina isaguna waa taabicun oo dee kolley malaa dabaq ahaan aad xagga sheekhyada ay laba kulmeen saa uma sii kala dheera cijri iyo ibnu xibaan iyo ayaa tawsiiqiya walow dahabi uu yidhaaha aabihii jahaala ayaa ku sugan haddaba can abi darin yarfachu abi dar xadiidka waa kor yeelaya waxay la mid tahay isagoo yihi qaala rasuul llahi sala allahu alayh wasalam o haddii taabicu markuu saxaabiga soo gaadhay yarfachu ama yabluqu bihi ama yadmihi ama riwaayatan waxyaalaha idhaaho waxay la mid tahay isagoo yihi qaala rasuul llahi sala allahu alayh wasalam qaala wuxu uhi uma bacda dalika laa aclamu ilaa rafacu macnaa yarfacu waa mid ama se intaa dabadeed uu odhanayeyba waa marsad uu odhanayeyba markuu can abi darin laa aclamu ilaa rafaca anigu ma ogi inuu kor yeelay xadiidka un mooye wax kaloon ku ogey ma jirto maaha wax ku taagan abudar kalaamkiisi ah waa xadiidu rasuulka ilaahay uu kor yeelay maxay qaala waa xadiid marfuucaan leenahay une ifraaquka shubitaankaaga aada shubto eed faaruqiso oo min dalwika waa wadaantaada iyo dee dawliskaagii ama dalwigaagii ay biyuu kuugu jireen waa dee mubtadian dalwig aada kaba faaruqisood biyihii kaba shubto fii dalwi akhiika walaalkaa dalwigiisii iyo wadaantiisiina aada ku faaruqisood kuba shubta sadaqatun sadaqa weeye oo macnaa eeg ceel baaba joogtaa biyahaad la soo baxday dawliskaagii ama wadaantaadii aada kula soo baxday ruux kale ayaaba halkan jooga isagii baad ku caawisay oo intii isagu u baahan lahaa inuu dee dalwi soo qaato bal maalan uu amayn ceelkii kuba dhaadhiciyaad adigu kaagii si aad dib usoo dhaansataad biyahaagii aad soo dhaansataed ugu shub la soo baxday ayaad ugu shubtay dalwigiisii waa sadaqo intaasi waa sadaqo waa kaalmayna waa sadaqo marka ifraaquka min dalwika fii dalwi akhiika sadaqatun sadaqa weeye kul macruufi sadaqa waataynu hore usoo maray wa amruka bilmacruuf faritaankaaga waxaa xagga sharciga lagu yaqaano wanaagiisa dadka farto wanahyuka nahintaada can ilmunkari sadaqatun iyadna sadaqa weeye wa tabasumuka waa ilka caddayntaadii muusoodkaagii qosolkaagii fii waji akhiika walaalkaa wejiga walaalkaa baa isku soo baxdeen weji furfuran oo qoslaya faraxsan ama ilka caddaynaya ayaad ku qaabishay taasna sadaqa weeyo waa kii rasuulka ilaahayna xadiid kale kulaa laa taxqirana min almacruufi shayan walow an talqaa akhaaka biwajhin daliqa ma daliiqa weeye macruufku waxa dee macruufa ha yaraysan waayo kii laga aqbalayey ilaahay kuguma daydhaafayey waxaweye kuye ma garanaysa waxaa dhici karta camal weyn oo aada rajaynayso laakiin taas inuu kolkolkaaga fadli bato camal yar oonad wax weyn kaba soo qaadin laakiin ikhlaas iyo niyo fiican aaduu laba timoo rabbi ka aqbalay uu kaaga nafci bato haddaba macruufka waxba ka yaraysano maxaa macruufkii uu kaba dhigay rasuulka ilaahay adigoo walaalkaa weji furfuran ku qaabila tanna waa taas oo tabasumkaa fii wajhi akhika sadaqatu wa imaadatuka fogeyntaada alxajara dhagaxa washawka qodaxda walcadma lafta waa wax kastoo dadkii dhibaya aad ka durkiso min ariiqi can ariiqi naas dadka dariiqooduna laka sadaqatun sadaquu kuu yahay wa hidaayatuka arajula hanuunintaadii eeg maxalushaahidku halkan bay noqon man hadda zuqaaqan aw ariiqan hanuunintaadii arajula nin aada hanuunisay haweeneyna waa lamidi rajulku waa mihaal uun fii ardi daalati waa dhul hallown macnaa waa dhul aan calaamad dariiqi iyo waxba aan lahayn oo ruuxii marayeen kala aqooni uu ku lumayo ku adbanayo waa saas wey alati laa calaamata fiiha la dariiq wax calaamo oo dee ruuxii hagayo oo u tilmaamaya halkuu mari lahaa baan jirin waana meelaha ruuxii marig ahaa marayay uu kuba ambado ka hanuunintaadii aada hanuunisay shaksiga fii ardi daalati sadaqatun isna sadaqa wey macnaa waa acmaashii khayrka ahayd wax la yaryaraysta maaha ee wixii khayre macruufaba waa sadaqa eh la kaali weyo adigon yaraysanba wey baabu man kamaha acma ruuxa lumiya ruux indhala oo dariiqii buu weydaariyo kale de haddii hidaayatu dariiq xataa ruux indhaqabo isagu in waxa weeyaan indhaqabay hanuuntiiyo dariiqiisiiyo waddadiisi oo la tuso laydha halkaa maro halkaa maro halka doonaysa waa halkaa ay sadaqa noqotay xataa kii indhaa qabay haddii dee imika aada tusi weydana sadaqadan waad weyday haddii meel aan toosnayn aada mariso dee dariiqii aada hadlayso kii uu doonayay mid aan ahayn aada u tilmaanto adigoo garanayana waaba dee shayga ismiga ah dee maxaad umalayn ruux indhalaan oo isagu marka horeba u baahnaa gacan qabad haddaba bal wixii kuba yimi kamahadu waa adalla weeye waxa weeyaan lumiyey oo kale ruuxa ama toosin waayey hanuunin waaye ama bal dariiqii dee uu ku toosnaaye dee aan marin weeyaan ama meel kale waxaweyn u duwayn xadaثna ismaaعiل بn abi waysin qaal xadaثna cabdالرaحman بn abi الzinaadi abuzinaad kole waa amiir الmؤminiin ba xadiid loogu bixiye abi abuzinaad cabdالlahi بn dakwan inankiisii weeye walow aanu isaga marar dambe ay dhahaan tagayuriyo waxbaa kuwa yimi oo darajada aabihi aanu ahayn can camr bn abir abi camri can cikrimata can ibni cabaasin ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam qaala wuxuu yihi lacana اllahu allaha lacnado macnaa waa dembi weyn weeye maha dembi yar waayo markay sheegayaan dunuubta kabaa'irta waxyaalaha lagu garto inuu kabiiro yahay waxaa kaba mid ah haddii dembigan ay u soo aroorto lacnad la lacnaday saaxibkiisa waa waciid weyn weeye waa taa aynu soo marnay xataa xayawaankii inaan la lacnad ahayn markaa in dembigii haddii ay u soo aroortay in waxa weeyaan saaxibkiisa la lacnaday ama cadho ilaahay ay kuba dhacayso ama uu xad xuduudda ka mida leeyahay ama waxyaalahaasi waa calaamada lagu garanayo inuu dembigaasi dembi weyn yahay oo kabiiraah allaha lacnado mankamaha ee adalla ruuxa lumiya acmaa cani sabiil waddadiisii ka lumiya ruux malaha hagaagsan inuun ay kuba jirto ama xishood uu rabbigii ka xishoonayo ama taas bal in ama dhaqan fiican iyo insaaniya ta laba imanaya ruuxa laakiin taa ku dhaqaaqay waxa weeye waa dembi aad u weyn buu kuba dhacaya allaha lacnada buu ihi man kamaha macnaa adalla acma can sabiil baab lbaqi waa dulmigii iyo tacadigii iyo xadgudubkii ayuu baabkiisii waawciidki kollayna waxaan filaya dee abwaabuhu kolkol usluub keliya axaadiid ziyaadaha inooguma yimaada waxyaalo horeynu soo marmarnay way jiraan oo halkii abwaabtii dee waalidka iyo xaqiisa iyo cuquuqa iyo silada arxaamka iyo goynta iyo waxyaalahaasoo dembiga baqiga iyo in aqaabtiisa adduunyada laguma soo dedejiye iyo taas horeynu weliba waxaan filayaa xadiid keliya oo dee abwaab kala duwan lahaa oo ma jiro dembi kaga mudan in ilaahay adduunye uu ruuxa ugu soo dedejiyo iyadoo wixii aakhiro loogu dee waxna ay uguma dambeeyaan oo dee waxa weeyaan cuquuqa iyo qadiicada raxmka ama baqiga oo kale iyo taas xadiid walaa dhowr goorna ama saddex iyo horta meelood iyo waan kuba soo aragnay dee meelo kalena dulmiga iyo tacadiga baab buu usoo dhigtaa dulmu dulumaatu yowma alqiyaama baab dheerna way ahayd bal umureyn soo mareen lakiin xadiidayna hore usoo marinayo baa imanaye waa tacadigii waa dulmigii dadka la dulmayo taas xadgudubkii alictidaa cala annaas wixii kuba yimiyo waciidkii ama dee dhibta uu leeyahay buu baabkeedii iyo ciqaabta kaba dhalanaysa xdثna إسماعيل بن أbاn qال xdثna عبدالحميد بن بهrام qال xdثna شhهر بن xwshب qال xdثnي بن عabاس qال بynma النبي صلى الله عليه وsلم bal إسماعيل بن أbاn koley waa nin kunyadiisa abu isحاaq ama abu ibrahim xaafid wuxuu ka cabira waa nin reer kuufa oo ثiqة ah lakiin tashayucuu lahaa ama shiica ahaan barhkood ay kalaam uga keeneen dee ruwaadana way kuba badan tahay qolooyinka ama tashayuca laguma sheego bal nimankii reer kuufa marka la eego aad iyo aad bay uguba badnayd isna waa nin reer kuufaah waa siu kaba cabiray taqriib oo iqatun tuklima fiihi litashayuc min ataasica waa atbaacu taabiciinta raggii ugu dambeeyey waana kan sheekha bukhaari ah dee sheekhadiisii waaweynaa buu noqon ee taabiciintii soo gaadhay bal markaa ama fatxubaaritu kaba cabiro saduqun takalama maca fiihi aljuzajaniyu liajli tashayuc waa nin dee kolley kitaab ducafaa analo juzajani la yidhaaho waa nin isaga naftiisa laba yidhaaho inxiraaf baa jiray can alilbeyt oo dee nasbi laguma tilmaamo inta badanna markay ninku shiicanimo lagu sheegayo dacninta uu dacniyo aan inta badan isaga aada loo sii ictimaadsan oo sababta waxa weeyaan basharkooda iskhilaafsan isaga naftiisa inxiraaf kuma jira xaggan ahlubeytka ama nasbi iyo waxyaalo saasa laguma sheegayey bal waxa weeyaan waa nin hiqaan leenahay laakiin kalaamkaasaa jira ama cabdulxamid ibnu bahram imaka abaaninna haddii abaano laba yidhaaho iyo abaanin waa sarfi iyo sarfi la-aan labadaba way soo naqliyaan dee ruwaadan dee magacan lahoo dhan ee bad markaa kala duwanba sarfi iyo sarfi la-aan ama waxa weeye cabdilxamid ibnu bahram waa nin isaguna kitaabkan adab lmufrad iyo tirmidi iyo ibnu maaja kuba sugan aimo kala duwanna waa iqa yidhaahdeen way tawhiiqiyeen ama waa nin iqa agtooda xaafid ibnu xajar isagu saduq min asaadisu kaba cabira sheekh sanshar ibnu xawshab waa nin mashhuura oo kolley aynu hore usoo maray waa nin laakiin shanigiisa culimadu ay isku khilaafsan yihiin oo rag badan baa daciifiyey waa dacfi ictibaar loo dee wax laga warin karo shawaahid iyo mutaabacad usoo bada ee rag kala duwanna oo dhowrina waa iqa yidhaaheen muslim kitaabkiisana maqruun ahaan isagoo nin kale uu israaciyey keligii maahay nin kale uu la socdo xadiidkan la warinayay wada socdaan maqruuna taas baa kitaabka muslimna uu kuba sugan yahay bal waa san oo adab lmufrad oo kale ina halkan dacfi bay ama qaybta kale kuba soo arooriyey daciif ladab sababtuna waa shahr ibnu xawshab arrintiise waxaan leenahay kolley dee arrintiisu marka la eega cabdilxamiidna waa dadkii xadiidkiisa aada u yaqaano ay barhkood yidhaaheen axaadiidta cabdilxamiid waa axaadiidii sii roonayd ibnu kaiir oo xadiidkan soo arooriyey suuratunaxli tafsiirkeeda aayaddan tafsiirkeedana waxaabu kaba cabiraa waa xadiid markaa jayid oo xasan oo sanadkiisuna xidhiidhsan yahayoo dee maanta cabdilxamiidna waa kan xadaanaa yidhi shahrina waa kan xadaanii yidhi oo samaaciina laba cadeeyo waa suu kaba cabira inuu xadiid xasana yahay isnaadkiisu fiican iyuu xidhiidhsan yahayoo wax halkan looga baqdaana aanay jirin waa cibaaradiisa uu ku leeyahay ibnu kaiir isagoo imaam axmed musadkiisa xadiidka ka soo qaaday in badanna sheekhu riwaayaatkaad waxaad moodaa inuu kitaabka uxafidsanaayo dee waa axaadiida musnadka istidlaalkiis iyo bal maalan soo qaadashadiisu aad bay tafsiirka uguba badan tahay riwaayada oo ka yar dheerayta axmed buu soo qaatay hadalkaasaanu yidhi bal markaa shahr ibnu xawshab baa wuxuu yihi qaala xadaana ibnu cabaasin in cabaas baa ii waramo qaale wuxuu uhi cabdullahi bnu cabaas baynamaa waqtiga anabiyu nebigu sala allahu calayh wasalam bifinaa'i beyti aqalkiisa daaradiisii uu fadhiyo waa aqalkiisii waa halkaa hortiisiiyo dee waa saaxadan aqalka hortiisa ayuu fadhiyey bimakata maka ama beyt bifinaa'i beyt beyti jaalisun waa bimakata waa aqalkiisii lama soo hijiroon waaba bilow islaamka bilowyadiisii weeye markaasaa aqalkuu hor fadhiyey id mara bi waxaa soo maray cuhmaan bnu madcuunin cuhmaan ibnu madcuun ayaa soo maray aljumaxi fakashara ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay buu ilka caddeeyey dee islaamka waa bilaabmay cadaawadii iyo markii hore hala jeclaaday rasuulka ilaahay nimankii kufaarta ka fogaantoodii iyo cadaawadna way bilaabantay yani heerarkii ugu adkaa gaadhinba ninkan cuhmaanna markaa muu islaamin intuu soo maray buu wejigii ee furfura ama wiilka caddeeye wey kasharadu macnaa waa abda asnaanahu waa dee tabasum weeye iyo muusood iyo taa oo ayuu matalan oo ilkiisiiba cadaaday sidaa dee ruux rasuulka ilaahay lamuu hadlin rasuulka ilaahayna uu fadhiyo faqaala lahu nabiyu sala allahu alay wasalam horta dee cuhmaan waan arki doonaaye waa saxaabi jaliil oo asxaabta rasuulka ilaahay kaga mida oo dadkaa hore uu islaamay xabasho markii loo hijroonayeen iyo isaga iyo inanu dhalo saa'ib iyo waabay israaceen oo dee waxa weeyaan xaggaas ba ay u wada hijroodeen xabasho markii dambe lasoo noqdayna waa dadkii dee hijiradii iyo taas muhaajiriintii timina waa ninkii ugu horreeyey ugu hor dhintay weeye madiina bal baqiic nin lagu aaso waa ninkii ugu horreeyey oo waxa weeyaan waa muhaajiriinta waa hore u dhintay saxaabigan jaliilka ah aadna uga mudnaa aad buu qiimo badnaa rasuulka ilaahayna halkaasuu kuba aasay oo waxaaba la yidhaha markii ibraahim dhintayna salafkeennii macnaa dee ku agaasuu yidhi ama haleeshiyaba oo kale waxa weeye bal waxaan lena waa dee muhaajiriinta ninkii ugu horreeyah oo ugu hor dhintayba cuhmaan ibnu madcuun dee walaalkii qudaamo iyo rag kale walaal ahaayeen waa reer bani jumax waa qureyshe way jireenba waktigaa horena wuu soo noqday oo wuxuu ku soo noqday maka dee markii ugu horreeyey dee hijiradii koobaad ee lagama soo noqdo ee way adkayd arrintii oo welid ibnulmugiiruhu jiwaarkiisa kuma soo gale laakiin qiso ayaa meeshii ay culimmadu soo naqliyaan kutubta siirada iyo uu jiwaarkii iyo magantii welidna markii dambe isagoo ilaahay jiwaarkiisa ku kaaftoomaya uu iskaba celiyey dhibno kolkol ay kaba soo gaadhay arrinkan haddaba bal cuhmaan baa soo baray ibnu madcuun fakashara ila nabiyi sala allahu calayh wasalam faqaala lahu nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu ku yihi alaa tajlisu miyaanad fadhiisanayn wuxuu bandhigay dee waaba ka ninkan eeg macaayin cadaawe weji xun kumuu eegin iyo dee markaa wejigii umuu geerin rasuulka ilaahay waa kasan uba eege ilkii u caddeeyo rasuulka ilaahay baa wuxuu u bandhigay inuu fadhiisto qaala bala mee waan fadhiisan buu yihi fajalasa annabiyu sala allahu calayh wasalam mustaqbilahu rasuulka ilaahay baa fadhiistay isagoo xaggiisii dee hortiisii saa ugu toosan oo qaabilaya fa baynamaa waqti huwa yuxadisu iyadoo rasuulka ilaahay isagii u waramayo hadda ay wada fadhiyaan id waktiga shakhasa nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu taagay bibasarihi basar araggiisi wiila samaa rasuulka ilahi ba xagga samada eegay ninkiina wuu hor fadhiyaa way wada hadlayaan dee ninkiiba waa ka jeesta oo samada unbuu u taagay isagoon dee kasoo dee waxa weeyaan soo laabay buu xagga samada ayuu eegu basarkiisii u taagay markii dambe dee waxyigii dhammaaday ayuu faqaala yidhi wuxuu ku odhanayaa cuhmaan ataanii waxaa ii yimi kollay bal qosada dee inta inka yar dheer buu soo naqliyaa musnadka kuma sugan ibnu kaiir tafsiirkiisa aayaddan kuma soo naqliya waa eegi karta ataanii rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa ii yimi anifan dhowaan rasuulka ilaahay waa jibriil malagii dee ilaahay usoo diray walxaal aad tajaalisun aada fadhido qaala markaa cuhmaan baa wuxu uhi fama qaala laka muxuu kugu yidhi qaala wuxuu yihi aayaddan baaba soo degteen ina allaha yaamuru bilcadli walixsaani waitaa'i di lqurba wayanhaa can ilfaxshaa'i walmunkari walbagi yacidukum lacallakum tadakkaruun tadakkaruun in allaha ila aayadan in allaha ilaahay waa aayad jaamico horeyna u soo maray xadiis yar dheera oo aan filaya baabkii adulumaadkii iyo ama dulmigiiyo aan kuba soo maray oo ahaa maalin iyadoo de waa majliskii kuufa la joogo ayaa masruuq ibn اajdac iyo shutayr ibnu shakan nin laba yidhah waa labadoodaas baa masjidkii waa la fadhiyaa xalqooyin baa fadhiyo kala duwan oo dadkii mudaakaro cilmi bay u fadhiyaan labadan taabici oo waaweyn baa soo galo dee mukhadaramiintii oo labadoodii baa meel fadhiisay xalaqaadkii o dhan baa lasoo faaruqiyey waa saynu soo maray markii xalaqaadkii laga soo wada kacay iyaga ay soo ag fadhiisteen de waa qm de manziladay lahaayeen iyo taas markaasaa dee masruuq yidhi dadkani waxay u wada yimaadeen halkaasee wax inooga maqlaan eh dee inaad adigu waranto on ana kuu yidhaaho waa run baad sheegaysaa iyo iyo inan anigu dee sheego xadiiso cabdillahi bni mascuud dee labadu asxaabtii bay ahaayeen iyo aan kaba sheegood adiguna i rumayso dee wuxuu idhahday waa masruuq baa deeta waxaynu soo marray inuu yidhi cabdullaahi ma ka maqashay ibnu mascuud aayad deeta ugu jamcin iyo kulmin badan bixalaalin waxaraamin wa amrin wa nahyi oo qur'aanka ku sugan ina in allaha yaamurute waa xadiidaynu soo marnaan leeyahay deetuu yidhi ha tu yidhi ana waan ka maqlay dee umuuro kalena way laba socdeeno mar horta taas baan soo marrayo aayaddu waa aayad jaamica oo amar iyo nahyi dee waxay kaba tagtay aanu jirin marka la eego waxay kulansanayso umuurtii haddaba waa tahay intaa waynu kuba soo marray imaka halkana in allaha ilaahay yaamuru wuxuu amrayaa bilcadli cadligii cadligu insaafkii waa adigu ciddii xaq lahaydba xaqoodii la siiyo ilaahay subxaanahu watacaala cadligu xaggiisa dee tawxiidkiisiyo taas buu noqon dadka xaggoodii de waxa weya xuquuqdoodii oo loo guda iyo xukun markay noqoto in cadaalo loo falo iyo cid aan wax shareecada oo tafdiilkeeda keenaysa aan la kala fadilinayo insaafkii walixsaani ixsaankii samafalkii ixsaankii cibaadadu xadiidkii jibriil sida kuba yimi dee waxa weeyaan xadiidkii cumar ee dheera waa waxaabay ahayd cibaadadii oo la fiicnayo o la hagaajiyo samafalkii dadka loo samafalayay taas ayaabad iyo de cibaadadii oo la hagaajiyo oo bal maalan taas waitaai dilqurba dadkii qaraabada ahaa oo dee wax la siiyo ama siinteedii waitaai dilqurba qaraabada ku saaxiibkaa wax la siiyo dee waxa gaar ahaan xaq ziyaade ay leeyihin ixsaankii horeba waaba laakiin waxa gaar loogu baxsay xaq ziyaade iyagu leeyihin siladii wayanha ilaahay uu nahayaya can ilfaxshaa'i waa wixii dee foosha xuma oo wax kastaoo dee qubxigiisu uu weyn yahay oo dee zinadii ay ka mid tahay hadalkii xumaa waa soo gelayaa ficilkii xumaa waa soo gelayaa walmunkari wixii la inkiraya xagga shareecada dee munkarka ku aya macaasi dhammaanteed baa soo geli walbaqi waa tan dulmigii dadka iyo tacadigii iyo xadgudubkii laguba xadgudbayey taasna ilaahay uu nahiyaya oo bal amar iyo nahyiba meeshita yacidukum ilaahay waa idin waaninayaayo maxay bimaa yaamurukum wa bimaa yanhaakum wey waxaa idin amrayo iyo waxaa idinkaba nahiya aayaddu kolley waa aayad weyn oo dee aimadu ay aada ugaba hadleen dee bal matalan marka la eego macnaheedan iyo jaamicnimadan iyo taase ilaahay waa idin waaninaya muxuu idinku waaninayaa dee bilamri wanahyiba waxaa idin amrayo iyo waxaan idinkaba nahiyaba uu idinku waaninayaa lacalakum tadakaruun waa likay tadakaruu weye si aad dee u waansoontaan oo taa uba qaataan aayadan waqari waana aayad weynba taas kolley macnaha ay shaamilada ay tahay aynu horeba usoo marnay ajmacu aayatin lilkhayri washarba inay tahay taas baa in badan oo khudabada ka mida dee ilaa waqti dheer caadabo oo ahayd markay khudbadooda labaad jumcada dhammaynayaan inay aayadda kuba khatimaan waa adigu macnahan ay leedahay oo waa waana ahaan dadkii hortii lagu wacdiyayo ayadan jaamicada ah bal taasba weeye waa inla arkaa dad dadkan waktiga barhkood inay dee bidco iyo waxyaale ay yidhaahaan mulaasamadeed oo kale wax saasoo dee loo yidhaahaana maba jirto ama goormay bilaabantoo kale walow sanad aada u sugan ama sanad sugan aynaanu hayn waxa ay soo naqliyaan dee kutub kala duwan kuba sugan waktigii reer bani umaya ee cadaawadii jirtay daraaddeed markaa mimbarkaa la fuulee khudbada la dhammaynayo ayaa kolkol dad dee aan u laaciqi waxa weeyaan aan u qalmin baabay caayi jireen ama wax lagaba sheegi jira cali bn abi aalib miaal ahaan ka soo qaad marka waxay soo naqliyaan ee kutub kala duwanna kuba sugan cumar bn cabdilcaziiz radia allahu canhu inuu halkii sabbiga markiisii dee uu qabtay khilaafadii halkii sabbiga dee cali iyo lacaa iyo halkaa iyagu ay dee si aanay dadkii kolley arrin siyaasadeed baa jirtay uun dadku wanaaggaa qoladaasi leedahay si aan loo ogaan oo hadhow dad aanay u helin cid raacdo oo dee iyaga kaba jeedsatay iyo umuuro saasa iskaba jirto dee arrin siyaasadeed ma sabbiganiba ahaa ee de ma ayuu halkii dhinku kaba qaaday oo tii baabiiyey ayuu waxa weeye aayadda geliyey kolley dee riwaayo malaataa kaba sanadkeedu kaba roona ama la isnaadiyo ibnu jawsiya isnaadiyaan waxaa kuba timi rabbana kfir lana walikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan baltadna waabay soo aroortay kutub kala duwanna way kuba sugantay inay bidaayadan ee markii dambena khudabadu ay ti uun istimraariyadaas ay yeelatay oo halkaas sabbiga uu meelkan geliyey in allaha yaamuru waa khudbadan labaad waanay dee waxa weeyaan aage mucaasiriinta kuwa lama de arrintu waa iska jaa-isunoo tama gaadho barkood sidee bakr abuzayd iyo yar mudaawamada si waxay dee bidco tahay dee taa odhanayey bal waxaan leenahay asalkeedan iyo caada arrinkan waa aayadda jaamicada waanadaasna way tahay ee waxaana la yidhaha waayo waxaan taa ulahay kutub kala duwanha kuba sugnaatee ee sanad bal imika aan idhaahno aan xukumno oo sanadkaasa laynoogu wariyayo markaasaa taas waxaa la arkaa inaynaan dee dhibyaraan ku helin ama aynaan helin laakiin dee saasaa dee ilaa rag hore mutaqadimiintii ay sooba naqliyeenoo inay bidaayadu taa tahay macnuhuna waa aayadda shumuulkeeda iyo jaamicnimadeeda taa wey qaala cuثmaan cuثmaan wuxuu yihi fadalika kaasi xiina waktigii weeye istaqara aliimaanu fii qalbi oo markaa aayaddaas iyo de ina waa dhadhansigu dhadhansaday iyo inuu arkay inaanay kalaam basharba ahayn oo barhkood baaba yidhaha weliid ibnu mugiire ula tagu aqriyo u yidhi hadalkani hadal dee waxa maaha hadal dad ma ahaba sixirna maaha uu yihi weliid dee yaanu islaamin be waxa weeye haddaba waa markii uu iimaanku qalbiga kuba sugnaaday axbabtu muxamedan muxamed aan jeclaaday waana saxaabi weyn oo dee kolley taa aan inoo sheegayo cثman waxaana markii uu wafaaday ba rasuulka ilaahay say dee inoo soo naqliyaan kutubta qaar inoola soo naqliyaan wejigabu kaba dhunkaday meydkiisii markaa uba galay bal waa dee saxaabi manzilo weyn lahaa wey horena u dhintay baabu cuqubat اlbagyi bagyiga waa dulmiga iyo tacadiga ciqaabta kaba dhalanaysa baabkeediiba weeye oo baabkeedii ayuu yahay xdثna cبداللh بن أbي الأسود qال xdثna محaمeد بن عubayd الطنافsي qال xdثna محaمeد بن عaبدالعaزيز عن أbي بكر بن عubayd اللh بن أنس عن أbيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم qال أنه qال bal cabdاللahi kale wktigana aad buu u dhow yahay cabdاللahi بن أbي الأسود awowgii baa loo teeriyey magaciisa waxaa la yidhaha cabdullahi bni moxamed aabihii waa moxamed waa la arkaa kutubta taraajim ninka dee qaata ee doona cabdullaahi halkaa habsada tage ibnu abilaswad un ku doondoonaa inaanu helinba magaciisu waa cabdullahi bni moxamed ibni abilaswad waa awowgii baa loo tiiriye waa nin reer basra kunyadiisu abubakar ay laba yidhaah waa nin xaafida oo iqa ah oo bukhaari iyo abu daud iyo tirmidi kutubtooda kuba sugan waa iqa xaafida weeye laakiin bal waxaan leenahay yunsabu ilaa axyaana ilaa jaddi halkan baaba kaba mid ah waa ninkaas maxamed ibn cubayd donafisina waxaa la arkaa maalin dhaweydood soo haynay halkii laxmiga iyo garaacitaanka aan lahayn xadiidkaa dadkii wariyuu ka mid ahaa nin baa kuba yidhi haddaan dee adiga aan xadiidka kula dhaqano oshu dee kaamay dhahay degteenba waa ninkaase laakiin waa nin isagii walaalihiiba guud ahaanba wada hiqaada ilmo cubayd oo wada hiqaada weeyaane in waxaa halkan nooguma sugan abubakr ibn cubaydillahi bni anas aabihii abubakr cubaydullaahi buu ka warinayaa cubaydullaahina awowgii anas buu kaba warinaya tirmidi baa isaguna xadiidkan wariyey isagu isagoo san imika bukhaari inoogu wariyey kuba wariyey waana adabka maaha dee saxiixe waa adabkay dhacdaye ayaa isagu wuxuu yidhaahaa oo yidhaahaa san buu ku tiriyaa khada inay tahay waa tirmidi matniga kitaabkiisa kole xadiidkaas kun iyo sagaal boqol iyo hadde iyo afar iyo toban markaasaa wuxuu soo naqliyu yidhaha maya sawaabku waxa weeye in la yidhaaho can cubaydillaahi bni abi bakrin can jaddi waa si uu doorto tirmidi oo arrinku inuu yahay cubaydullaahi magacani yahay ina abibakarna laba yidhaaho awowgiina uu ka warinayo anas ibnu malik oo arrintu taa ay tahay kolleyna waana si ay bacd alculamaa yidhaahaan xadiidkan oo muslim wariyeyna kitaabuulbiri wasila ayuu kuba wariyeye saa tirmidi sheegay ayaa matniga muslim isaga kuba sugan oo muslim kitaabkii xadiidkiisa in waana kitaabuulbiri wasila waxaa kuba sugnayd can cubaydillaahi bni abi bakrin saa uu tirmidi yidhi ayaa kuba sugnayd bal waxaan leenahay culimada qaarkood waana xaafid maxajar taqriib wuxuu kuba soo naqlinay muslimna saasaa kuba sugane waxay kaba dhigaanba magacan sawaabkiisu inuu yahay cubaydullaahi bni abi bakrin oo awowgii kaba warinaya taasi iyadu waa mid laakiin haddii san laguma daayo dee rag kala duwan oo raggii taraajimtii iyo raggoodii ah ayaa laba nin ka kala dhiga cubaydullahi bni abi bakr oo waxa weeyaan awowgii anas kaba warinaya iyo abubakr ibn cubaydillahi bn anas laba bay kaba dhigan xataa xaafid maxajar isagoo halka magacyada marka cubaydullaahi la joogo saa tirmidi kaba soo naqliyey taas tarjamada cubaydullaahina way ku xigtaa un tarjamada marka la joogo kunyooyinka wuxuu ka dhigaa abubakr ibn cubaydillaahi ibn abi ibn anas inuu waxa weeye yahay nin majhuululxaala oo taabiciya uu yahay bal waxaan leenaha ma taabiciinta raggii ugu dambeeyey oo markaa uu tiriyo bukhaari fi ladab iyo tirmidi laakiin haddaan idhaahno on kala cadsino oo cubaydullahi ibn abi bakr waa nin rijaasha kutubta lixdaaba ku wada sugan bal arrintaasa yar jirtaan leeyahay qaala wuxuu ihi markaas an nabiyi sala allahu alay waslam qaal man caala ruuxa koriye jaariyatayni kolle axaadiid baynu hadda dhowra ku soo aragnay oo xaggaa labada dumarka korintooda ah laba gabdhoon oo dee xataa turikaa ila ay ka qaangaadhayaan ama ka guursanayaan oo dee ay kaba maarmayaan uu koriyey waxa weeyaan oo uu soo nafaqaynayuu soo edbiyey oo taas ilaa ay dee iyagii ka kaaftoomayaan o kaba guursanayaan gurigiibaa dee ay kaba tegayaan marka dakaltu waan gelaya ana aniga iyo wahuwa isagu fi ljanati kaatayni anagoose labadaa farood iskuba waa shaar moxamed ibn cabdilcaziiz bisabaabati wlwustaa bal waa fadli weyn oo kuma sugan laakiin taa axaadiis baynu hore ugu soo maray aan kuwan ahayn oo barhkood saddex ay ahayn barhkoodna laba ahaayeen maxalushaahidki laakiin halkan wey wabaabani laba baab baabka waxaa looga wadaa nawcaan laba nooc ama laba jinsi oo macaasiya yucajalaani waa la dedejiya ciqaabta fi dunya addunyada lagu soo dejiya macnaha laba nooc oo macaasida kaba mid ah ama laba jinsi oo dunuubta kaba mid ah ciqaabtooda waa lasoo dedejiyaa fi dunya addunyada lagu soo dedejiyaa midi waa maxay albaqyi waa dulmiga dadka la dulmayo ruuxa daalimkee tacadiya taasoo kale kolley waa wax adduunyada loogu soo dedejiya ciqaabta waqadicat raxim qaraabada la gooyana ruuxa caynkaasa isagana xuquuqa horta ugu horeeyo qaraabgoyntii koobaad waa waalidka oo caaq lagu noqdo isagana awlaaddiisna caaq bay ku noqotaa bal adduunyadana ciqaabtii baa laguba mariya qaraabadii oo la gooyo iyaduna taasoo kale waa wax lasoo dedejiyo kolleyna horeyna umuuraha u soo aragno baabulxasabi waa baab axaadiis yar dheerdheh wallahu subxaana watacaala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfir